boqol ruux oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ah oo ku nool magaalada gaalkacyo ayaa la gaarsiiyey baaskiilada loogu talagalay dadka naafada ah agabkan ayaa waxaa dadkan soo gaarsiiyey hay-adda east african disability oo ah hay-ad ka shaqaysa daryeelka iyo taakulaynta dadka baahiyaha gaarka qaba cabdishakuur macalin xuseen wakiilka hay-addaasi ayaa ka warbixiyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gobolka mudug puntland iyo galmudug halkaan iskugu nimid qaybinta wiljeerada boqol boqol xabo oo wiljeero ah oo aan keennay gobolka mudug ayaan iskugu nimid wiljeeradaas waxaa soo sadaqaystay dad walaalaheen ah oo soomaaliyeed dadkaas walaalaheen ahoo wiljeeradaas soo sadaqaystay waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ajar iyo axsanaad ha idinka siiyo maantay dadka meeshaan ku qaatay wiljeerada waa boqol qof weeye oo dadkii mudnaa ah weeye maadaama boqolkaa qof ay yihiin baahidu intaas waa ay ka ballaaranta oo baahida meesha taallaahi boqol iyo laba iyo saddex iyo afar iyo kun iyo waa ay ka badanta walaalihii soomaaliyeed oo soo sadaqaystay waxaan mar labaad leeyahay meeshii aad ugu tala gasheen ayay idiin aaday alaabtaasi maantana waxaan ku bixinnay gobolka mudug waxaa halkan jooga waxa weeye gobolka mudug dhammaantood naafadii ahayd baa joogta waxaanan aanan u qaybina dadkii mudnaa ayaan siin maamuladii oo dhanna waa joogaan labada dhinacba oo galmudug iyo puntlandba waa joogaan gudoomiyaasha ururada naafada gobolka mudug ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey deeqdan la soo gaarsiiyey hay-adda noo keentay sbility geest africa sbility geest africa uu keli ka yahay ninka la yidhahda cabdishakuur aad iyo aad baan uga mahad celinaa eti wayna soo gaarsiisay maalkaas dadkaasaan u baahaa wixii kaba aad usoo dhibteena wayna soo gaarsiinaysaa dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka qayb qaataan gacan ka geystaan naafada gobolka mudug ayadoo dhan bay hadda halkaa isku keennay labadooda gediyo ay aan ku kala qalaabano galmudug iyo puntland waa kuwaa naafadoodii waa isku keenaan waxaan rajaynayaa mudug waxay ka aasaas waxaa ka faa'iidaysanayaa baaq nabadeed baan halka ka dirayaa gobolka mudug wuxuu aasaasay dhibaatada soomaaliya camtay mudug baa laga aasaasay waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa oo reer mudug ugu baaqayaa ilaahay ka baqa sidii wadaadkii hore u sheegay ilaahaygii ka baqa deeqdan la gaarsiiyey dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool gobolka mudug ayaa waxay wax badan ka bedeli doontaa baahiyaha dhanka nolosha ay qabaan